halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan dhegeystayaasheena sharafta loo qaybta koowaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii nolosha qoyska oo inoo soo jeedinaya cumar kadib waxaanu raacay cashirkii inooga imaanaya kitaabka nolosha oo inoo soo jeedinaya ismaaciil anigoo ah faarax idin leeyahay dhegeyst wacan sidii caadadaynoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heesihii ugu dambeeyey casriga ah ee qaar kaloo qaaraamiya oo markaasi xusuuska ugu reebaya dhegeystayaasheena sharafta lo waxaynu idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegeysataan si markaas haddii aad wax su-aal ama fikrad u qabtaan inoogu soo qortaan waraaqo xulwaankanaga dib ayaan idinkaga sheegi doonaa intaynan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaha leh waxaad kusoo dhawaataan heestan barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiiso badan oo ala ku saabsan arrimaha qoyska waxaanan filaya inaad ka faaidaysan doontaan waxaana inoo soo jeedinaya maanta cumar oo ka hadlaya dabeecadaha caruurta inta ka horeysan aynu dhegeysanna heystan
caruurtii nin yar oo dhab ah uma ogolaanayaan waalidkii carruurta qaarna waaba lagu yaqaan sidan oohinta waa hab ay carruurta ku soo jiitaan dadka isla markii aad rabtid inaad baxdo oohin gadaashaada ka day waxaa jirta saddex hab oo aad xaaladaha carruurta ee ku dhisan dabeecadda soo jiidashada kaaga jawaabi kartid waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay saddexdan waxaa waxay yihiin kow jooji wax waliba oo aad haysid marka cunuga kuu yiri tan waxay kaafinaysaa doonistii cunuga wakhtigaa iyada ah nabad aan joogto ahayn ayadana helaysaa intii wakhti ah waxaa kale oo ay kaa saaraysaa dareenka ah inaad ahayn waalid la yaacay carruurtiisa laakiin ma xalinayso dhibka jira labo habka kale oo aad kaga jawaabi kartid dabeecadda soo jiidashada ee carruurta ayaa waxa ay tahay adigoo aaban danayn marka aad sidan samaysid waxaad cunugaagii u diiday inaad wakhti siiso cunugii markuu arko inaynan jirin wax danaynayo oohintii uu doonayo inuu dadka ku soo jiito in muddo ah dabadeed wuu aamusayaa hase yeeshee hababkan ma ahan kuwii ugu horreeyey uguna dambeeyey xaalad kasta waxay u baahan tahay in la qiimeeyo kadibna waa inaad tallaabo qaadaa sababtu waxaa weeye haddii aadan danayn marka cunuga uu u baahan yahay jacaylkaaga waxay la imaanaysaa natiijo ah in cunugaagii aad si cadownimo ah ula dhaqatay haddii uu cunugaaga ku soo celceliyo dabeecaddan ah soo jiidashada laba wax ayay markaasi inoo sheegaysaa cunuga waxa uu doonayaa in laga kaafiyo jacayl uu daydayaya ama canuga waxa uu doonayaa inuu kontaroolo waalidkiisa xaaladda saddexaad waxay ku dhisan tahay fikradaha inaad hubsato in aad ka faanisid jacaylka ay carruurtaadu u baahan tahay waa inaad qiimaysaa xiriirka aad la leedahay reerkaaga wadda xiriir fiican miyaad la leedahay iyaga miyaad wakhti siisaa carruurtaada si aad ula ciyaarto carruurtaada miyay garanayaan oo ku fikirayaan inay muhiim yihiin haddii ay sidaa og yihiin waxa aad cunug ku odhan kartaa sida tan maryan waad garanaysaa sida aan kuu jeclahay wakhti wanaagsan ayaynu maanta wada leeyahay haddeer shaqo ayaa ii taal oo waxaan doonayaa inaan sameeyo haddeer boombalada ku ciyaar hadhow ayaan kula ciyaarayaa tan laba wax ayay dhisaysaa cunuga waxa aad u xaqiijisay jacaylkaaga laakiin waxaad diiday inay ku xukunto maalinta oo dhan tan labadiinaba way idiin wanaagsan tahay si aad carruurta u barato muuqaalka jacaylka dhabta ah waa inaad la kulantaa dareenkooda dabeecaddeeda laakiin aad diiddo in ay ku xukumaan
waxaan filayaa inaad ka hesheen barnaamijkaasi nolosha qoyska dhegeystayaal haddii aad qabtaan wax talo ama tusaale ay ku saabsan barnaamijyadani fadlan inala soo xorsiiya inala socodsiiya ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad kusoo dhawaataan heestan waxaan filaya inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad kusoo dhawaataan cashirkii inoo imaanayay kitaabka nolosha oo inoo soo jeedin ismaaciil maanta waxay ku saabsan tahay qisadani sheekadii beer abuurihii inta koraysana aynu dhegaysano khasiidadan
waan ku imaanayaa ciisahaygo shaydaan waan diidayaa dembi iga daa waan ku jecelahay waan ku aaminayaa waan ku imaanayaa ciisahaygo waan ku imaanayaa ciisahaygo qalbigayga tafe dhiiga igume waan ku jecelahay waan ku aaminayaa waan ku imaanayaa ciisahaygo waan ku imaanayaa ciisahaygo qalbigayga qado gaari buu yahay waan ku jecelahay waan ku aaminayaa waan ku imaanayaa
walaalayaal kusoo dhowaada maanta waxaan baranaynaa wax ku saabsan ee, khudbadii saddexaad ee ciise taasoon ka bilaabayno cutubka saddex iyo tobanaad ee matayos waxaanu baranaynaa maanta wax ku saabsan masaalka ku saabsan bereyga maalin ciise ayaa guriga ka baxay oo fadhiistay badda agteeda oo waxaa u soo aruuray dad fara badan sida daraaddeed dooni ayuu fuulay oo fadhiistay dadkii badnaa oo dhammuna xeebtii ay taagnaayeen markaasuu wax badan masallo ugu sheegay isagoo leh beerey baa baxay inuu wax beero oo intuu beerayey qaar baa jidka xeestii geestiisa dhacday kolkaasaa shimbiro yimaadeen oo cuneen qaar kalena waxay ku dhaceen dhulka dhagax leh oo aan carro badan lahayn kolkiiba way soo baxeen waayo carradu hoos uma ay dheereen laakiin qoraxdu goortay soo baxday way gubteen waayna engegeen waayo xidid ma lahayn qaar kalena waxay ku dhaceen godka ama meesha qodaxda leh qodaxdiina way baxday oo aada u ceejisay qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo ay midho dhaleen mid boqol midna lixdan midna soddon kan wax kan dhega wax lagu maqlo lahow ha maqlo walaalayaal maanta waxaanu barannay wax ku saabsan ee masaalkan masalkan oo dhan ayaa ah waxyaalaha oo maaragtay cutubkan aan kasii baranayno waxyaalo badan oo maaragtay la kala bixinayo masaalka markaan fiirino caadi ahaan ama hataa haddii aan horey usii aragno dad xigmad leh oo waayeelada ah ayaa isticmaali jiray haddii aan sii aragno waxaanu arkaynaa wax ku saabsan masaalkani oo ah in dadkao dhammu maraha qaar ay ay tahay in wax lagu baro wax ku saabsan masaalka waxyaala qarsoon ah ama aan la og aan la rabin in la ogaado walaalayaal aan sii baranno sidaan cutubkaan usii wadayno waxyaalo badan ayaan soo qabanaynaa bal aan isku eegno inaan wax ka baranno wuxuu ciise ruuxud ahaan uu nagu barayay waxaa kale oon arkaynaa wax ku saabsan micnaha ee masaalkan uu ciise barayay marar haddii horey usii fiirino afar qeybood ayaa u kala baxday oo beerayga uu wax ku beerayay qeyb meel bannaan ku dhacday oo ah shimbiraha ay u bannaaneyd oy cuneen mid kalena meel dhagax leh ay ku dhacday oo carro yar mid kalena ay ku dhacday meel qodax leh oo si fiican uma ay soo bixin laakiin qodaxdii ayaa ceejisay oo si wanaag leh kuma ay soo bixin waxa aan ka baran doonno waxaanu arkaynaa sii wadidda aan horey usii wadayno casharkani walaalayaal aan isweydinno maxay noqon kartaa waxyaalahan uu ciise ka hadlayay oo masaalka uga hadlayay oo ku saabsan beerayga beerleyda markay beero beerayaan inta badi waxaanu aragnaa inay doonayeen meel oo u fiican carradana ay u fiican tahay beeraha carro kasta uma fiicno oo dhul kastana beerta uma fiicno ciise marka wuxuu ka hadlaya waxaa waaye sidii ereyga ilaah looga beeri lahaa iyo meesha saxda ah iyo sida saxda ah oo ay tahay in loo qaato bal aan isweydinno waxaan oo ciise uu ka hadlayay iyo beerayga siduu wax u beerayay maanta noloshayna siday ku noqon karto aan isweydinno si kale bal maxay tahay dadka ama waxyaalahan uu ciise ka hadlayay meesha dhagaxda leh kuwa ay shimbirta cunayaan waa beer noocee oo beer sidee loo beeray ay tahay tan oy dadka ay isweydiiyeen bal meeshaas ayaan ku joojinaynaa casharkayna laakiin waqti dambe waxaan- waxaan baranaynaa wax ku saabsan micnaha masaalka ee beereyga walaalayaal waxaan kasii wadaynaa meesha iida ah aan aragno waxaan ku saabsan masaalka macnihiisu
dhegeystayaashana sharafta loo maanta waxaa intaa inoogu eeg barnaamijyadii aynu hawadeedii soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan haddii aad haystaan wax tala ama tusaale ay ku saabsan barnaamijyada halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qoro inala socodsiiya ciwaankeen waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeena waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dibirday dalmar waxaana idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamada waxay noo hayay mrs niyemongo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno sidaa nabadgelyo